Lambar sideed Dembi-baarista In yar kadib masiibadda, baaritaanka cidda ka mas'uul ahayd ayaa la bilaabay. Kabtanka Vasa Safrin Hansen oo Daanish ahaa ayaa la xiray, waxaana isla markiiba su'aalo lagu weydiiyey qasriga boqortooyada. Su'aaluhu way badnaayeen.
Var ni druck?
Raggu may sakhransanaayeen. Miyaa ammaanka hubka si habboon loo sugay? Kabtankii ayaa ku jawaabay.
Ni må hugga mig i tusen.
ijarjara kumanaan qaybood haddii hubka aan ammaankiisa la sugin ilaahay ayaan ku dhaaranayaaye ma jirin cid aan saarnayd oo sakhraansanayd dabeel yar unbaa waxaan oo dhan gaysatay markabku wuxuu ahaa mid degaantiisu aad ay u yar tahay inkastoo culayska oo dhan gudaha jiray wax caddayn lagama helin kabtan hanson muddadii waraysiga weyn bil kadib laakiin ereyadiisu isma beddelin Skeppet var för rakt.
markabku wuxuu ahaa mid degaantiisu aad ay u yar tahay shaqaalaha markabkuna sidaas unbay dhahayn wax qalad ah oo lagu sameeyey markabka dushiisa ma jirto dhibaatadu waxay ahayd in markabku uu ahaa mid degaantiisu aad ay u yar tahay horan madson horjoogihii markabka ayaa caddeeyey in dhaqaaqa markabka kabtanku uu doonayey inuu tusiyo deganaanla'aanta markabka ku-xigeenka taliyaha ciidanka badda class fleming bandhigu wuxuu ka koobnaa soddon nin oo hore iyo gadaal markabka dushiisa u orda si uu markabku u wareego kadib saddex wareeg taliyuhu wuxuu ku qasbay inay joojiyaan haddii kale markabku wuu qalibmayey fleming wuxuu ahaa mid ka mid ah ragga ugu samaynta badan ciidamada badda iyo saaxiib khaas ah ee boqor gustaf adolf taliye fleming marnaba lama su'aalin laakiin waxaa la sheegay inuu dhahay Om ändå hans majestät haddii kaliya vore boqorka hemma.
guriga uu joogi lahaa tuhunku wuxuu u gudbay kuwii ka mas'uulka ahaa xeeradda markabka ee vasa lagu dhisay laakiin horjoogihii markab dhisaha hayn jacobson iyo mid ka mid ah qandaraaslayaasha ugu muhiimsan arent haybatson waxay ku adkaysteen golaha boqortooyada iyo taliyaha ciidanka badda hortooda in vasa loo dhisay sidii boqorka laftiisu ansixiyey haybatson wuxuu ku daray in ilaahay oo kaliya uu ogaa cidda qaladka lahayd in loo gudbiyo boqorka iyo ilaahay waxay dhabcan ahayd qaab looga fakado mas'uuliyadda inta ilaa maanta aynu ognahay wax loo caddeeyey ma jiro cidna loo ciqaabayna ma jirto dhacdadan maanta waxaynu bilaabi karnaa in vasa uu ahaa markab si wacan loo dhisay iyo inaannu wax badan ka duwaynay maraakiibta dagaalka ee kale ee xilligii kun iyo lix boqol dhammaan maraakiibta hubka badan way dhadheeraayeen mayna ahayn qaar degaan caadi ahaan mararka qaarna way qalibmi jireen sababta keentay masiibadda haddaba waa inay ahaato aqoonta kala dhiman ee samanka ee sida loo dhiso loona kaxeeyo don weyn oo leh laba duleel qori iyo sidoo kale doorashada gaarka ah ee maalintaas in la dhaqaajiyo iyadoo duleelada qoryuhu furan yihiin ka raadi wax badan oo ku saabsan xaaladaha masiibadda soo jeedinta ku saabsan degista